waxaan ummadda somal raba inaan u sheego meesha hadda waxay maraysaa in dadka shacabka caadiga ay taargadgareeyaan ay shacabka dhibaato gaarsiiyaan laakiin annagu ka maamul ahaan oo gobolka banaadir kama yeelayno gumaadka shacabka marnaba kama aqbalayno sababtoo shacabka waa shacabka ayagaan madax ku nahay ayagaan u adeegnaa ayagaan u qidmaynaa inay dhacdo qof maanta rajo ah in laga dhigo qof maanta oo agoon ah in rajo laga dhigo qof rajana in agoon laga dhiga annaga ma qaadanayno maalinlood wixii meesha ka dhacaya dadka dhib loo gaarsiiyey waxay ahayn dhallinyaro soomaaliyeed gaar ahaan degmada wadajir marka la joogay oo lacag loo siiyey xaqulciid intay iska soo aruuriyeen tobantoban doolar oo dadka aan ciidda haysan u aruurinayo oo lacagta isku dardaray oo liiska samaynayo ayuu nin dhagarqaba inta yimid uu qarxiyey oo qaarkood laba ka mida ay ku dhinteen marka waxaan rabaa umadda somaliya uga tacsiidiya dadkaas geeriyooday laakiin aan u sheego uma istaageenno mana joogsanayno dhibkaas ummadda ay ka hayaanna waa ka qaban doona ilaha idinkiisa insha allahu tacaala